أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suuraة الracdi casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi anzala alla wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey maa-an biyo ayuu ka soo dejiyey fasaalad way hoortay oo waxaa dureeray owdiyatun waadiyaalo ayaa dureereen oo hooray biqadarihaa bimiqdaari mil-ihaa muggeed qadarkeeda oo kale inta yacni muggeeda uu yahay oo qadarkeedu uu yahay faxtamala asaylu faxtamala wuxuu xambaaray assaylu faxtamala wuxuu qaaday ou xambaaray assaylu daadkii zabadan ayuu qaaday daadxoor qashin iyo daadxoor ayuu qaaday kaas oo raabiyan sarreeyo oo biyaha markaa yacnii ka koreeyo wa mimaa kii wa mimaa kii yuuqiduuna ay hurinayeen calayhi korkiisa ay ku hurinayeen fi nnaari naarta dhexdeedana ay ugu hurinayeen waxa ibtiqaa'a xilyatin ziino dalbid ay dalbayaan darteedna ay ugu hurinayeen ow amase mataacin ibtiqaa'a mataacin wax lagu intifaaco dalabkiisa dartiis ay ugu hurinayeenna zabadun ayaa ka mid ah yacni qashin ayaa ka mid ah iyo daadxoortii oo kale kaas oo miluhu milu say mithlu zabadi sayli daadka xumbadiisa ama daadxoorta oo kale ah kadaalika sidaadaas oo kale ayaa yadribu llaahu alla uu u caddaynayaa alxaqa xaqa uu u caddaynayaa iyo walbaatila baatilku alla uu u caddaynayaa faama azabadu daadxoortu fayadhabu wuu tegayaa jufaa-an xaal uu yahay isaga oo baaba-ayo oo kala tegtegayo oo baaba-ayo wa amaa maa wa ama aladii kii yanfacu nnaasa dadka anfacayana fayamkuhu waa nagaanayaa fi lardi dhulka korkiisuu ku nagaanayaa oo waa baaqi noqonayaa kadalika kaagaas oo kale sidaadaas oo kalea yadribu llaahu alla uu u caddaynaya alamhaala mahmaahooyinka aayaddan laba tusaale ayaa ku jiro tusaaleyaalkaasna waxa ay ka warramayaan ama waxaa loogu tusaale qaadanayaa wuxuu yahay sida xaquna uu u sugnaanayo baatilkuna uu u baaba-ayo ayaa tusaalena laga siinaa laba tusaalana tusaalena loogaga dhigaya yacnii xaqa iyo baatilka xaqa sugnaanshihiisa iyo baatilka baabi-iisa ayaa waxaa lagu tusaaleynayaa roob da-ay laba tusaale mithaal oo mathal maa-i ah tusaale waa tusaale biyo ah mathalka kalena waa mathal naari ah mathalun maa-iyun wa mathalun naariyun tusaale oo biyo ah iyo tusaale ee dab ah tusaalaha biyaha waxa uu yahay da roobku markuu do-o togaga waaweyn oo dooxooyinka ahna ay uu daadku soo maro korka waxaa ka dul sabaynayo oo dul heehaabayo eqashinkii qashin ayaa korka dul heehaabayo qashinkaasi marka markuu socdo oo biyuhu ay socdaanba geesaha dooxa geesihiisa iyo karkaaradiisa meelaha yacnii geesaha u ah ayaa hadba marka ay ayuu ku dhegayaa qashinkaas iyo waxyaabahaas halkaasay ku dhegayaan mid marka meeshaanuu ku harayaa mid meel kaleu ku haraa mid meel kaleu ku harayaa marka dambena meesha ay biyaha isugu ay isugu biyo shubanayaan ayay ku kala harayaan biyihiina waa sugnaanayaan wixii qashin ana geesaha iyo intay ku dhegaan ay ku kala tagtagaan midba meel soo ugu dhegaayo ayay kala tegtegayaan qashinkaas markay qoraxda ku dhacdana waa wax burburay oo jajabay oo baaba-ay u noqona baatilku marka qashinkaasoo kale waa xaquna waa biyahaas socdo waayo oo dadku ay xooluhu ay ka waraabayaan dadku ay ka waraabayaan beeraha laga waraabsanayo oo dadku ay cabaayaan biyahaas nafcigoodu sugnaaday xaqa waayo ayaa lagu shabahay biyaha waxaa ka koreeya qashinkee daad xoorta ahna baatilkaa lagu shabahay marka alxaqu yahbutu waalbaatilu yadmaxilu xaqu waa sugnaanaa baatilkuna waa baaba-ah tusaalaha labaadna waa mathal oo naari ah waayo oo dadku markay rabaan inay weelal samaystaan ama inay dahab laysku qurxiyo ay samaystaan dhego-dhego ama katiinooyin iyo wax lamida dahabka waa la dhalaaliyaa marku ceriin uu yahay dab ayaa inta lagu shido ayaa la dhexgeliyaa wixii qashin ah waa ka baxayaan dahabkii saafiga ahayna waa soo hara dahabkaa saafiga ee soo haraya marka xaqi baa lagu shabaha qashinka marka birtu ay la tegeyso qashinka birta ay la tege yacnii marka la dhalaaliyo birta qashinka baa ay baa yacni aan waxba taraynin ee meesha ku harayana isagu markaas yacni waa baatilkii labada tusaale marka waa hal xaq iyo baatil xaq soo u sugnaanayo baatilkuna u baaba-ayay ka waramayaan labada tusaale saas culimmada qaar waxay yidhaahdaan hada mahalu darabahu darabahu اllahu lilxaqi wاlbaaطili xagga sugnaanshaha ayb mid waa maa-i midka kalena waa naari sababta biyo iyo dab tusaale loogu soo qaata maxay yihiin wax kale loogu soo qaado waayey culimmadu waxay leeyihiin biyuhuna xayaatu اlqalbi qalbiga yani waxaan ujeeda xayaatu اljismi biyuhu marka jismiga ku noolaado dabkuna waa lagu iftiinsadaayo qofku muraadkiisu marka uu rabo inuu meel iyo wax lamida uu tago waa inuu iftiin haysto meeshii marka dab uu ka shidan yahay socodku iyo meesha loo socdo iyo meesha laga jiro iyo qofku wuu fahma haddii laakiin dab uunan jirin mugdi ayaa jiro mugdigana wax la arkaayo male qur-aanku xaqa oo as yacni xaqa qur-aanka asal u ah qur-aanku marka macnihiisu waxa uu yahay waxna waa ku iftiimina xaqii baatilkii waa ku kala tusaa ruuxdii ruuxdiina waa ku noolaanay labadaas dhinacuu ka shabahan marka culimada qaarna waxay yidhaahdeen mithaalka hore waxa uu yahay qur-aankii biyihii baa lagu shabahay owdi quluubtii dadkana waxaa lagu shabahay waadiyaalka waadiga mid waa weyn yahayo biyo badan oo qaadaa mid wax yar waayo biyihiis waa yaryihiin mid waa dhexdhexaad quluubta bani aadamkuna sidoo kale waaye qalbina cilmi badan ayuu weelayn karaa qalbina cilmigiisu waayo cilmi yar buu weelaynayaa qalbiga kalena waaba ebir waa faaruq wahaakada tusaalaha marka yacni macno aada u weyn baa ku jira sidaasna anzala alla wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda wuxuu ka soo dejiyey maa-an biyo fasaalad way hoortay waxaa hooray oo dureeray owdiyatun togog ayaa dureeray oo biyihii baa marka ay la dureereen biqadarihaa bimiqdaari mil'ihaa muggeed qadarkiisa togagaasi marka intay mug ay biyo qaadi karaan ayay la dureereysaa oo ay la soconaysaa biqadarihaa bimiqdaarihaa hadba intay la eg tahay bay la dureereysaa marka faxtamala asaylu faxtamala wuxuu xambaaray assaylu daadkii ixtamala bimacnaa xamala waa iftacala oo bimacnaa facala almujarad facaladii mujaradka ahayd baa lagu macnaynayaa macno ahaan faxtamala ay faxamala wuxuu qaaday assaylu daadkii zabadan ayuu qaaday xumbo ama daad xoor daadku marka qashinka oo wada daad xooraa layihaa daad xoor ayuu marka yacni uu qaaday kaas oo raabiyan mid sarreeya oo biyuhu ka koreeya yacni qashinka biyuhu waa dul sabeynayaan ee biyihii hoos ma aadayaanoo ma degaaya qashinka inay biyuhu iska socdaan qashinkana oo fadhiya lagama yaabo qashinka marka biyaha korkoodu ku dul soconaa marka biyaha dushooda marka so ugu socdo qeyb waxay la haraysaa yacni ge meel bay ku dhegaysaa ilaa biyuhu togu marku saas ou daadka ou u wado qashinkuna ou sidaas ugu safan yahay ee togaga geesihiisa qararka meelaha qararka ah ee geedaha ku yaallo iyo dhagaxa ku yaallo iyo burka ciidda oo ku yaallo oo biyuhu markaa yacnii ay dhinac socdaan ayaa hadba qashinka qeyb qabsanayso qeyb waa qabsanay isagana waa kala tegaa marka qashinkaasi hal meel ma iskugu imaanayo ayb wa mimaa marka tusaale kaas u ah halkaas tusaalahan marka waxaan ka faa'iideysanaynaa xaqi waa biyaha biyuhu waa sugan yihiin marka dadka waa anfacayaan baatilkiina waa maxay daad xoortaas waay waa kala tegtegaa marka hal meel ma wada joogayo inta qeyb baa meel qabsanaysa qeyb meel gadaale qeyb meel hore qeyb meel dhexe isagii oo dhan marka waa kala haraa hadba biyaha socodkooda qayba meelay ku haraysaa mubaded kala tagsan ayuu noqonaa sidaa darteed marka ayaa baatilku marka ma sugnaanayo bal naqdifu biاlxaqi calى اlbaطili fayadmaguhu faإida huwa zaahiq walakum اlweylu mima tasifuun wa mimaa yuuqiduuna mimaadaan minta ku jirta tabciidiye in laga dhiga ayaa daahir ah ibtidaa-iyana qaaraa ka dhigay wa mimaa kii yuuqiduuna ay hurinayaan tuuqiduunana waa la aqriya aada hurinaysaan calayhi maaga korkiisa shayga shaygaa korkiisa aada hurinaysaan fi nnaari dabka dhexdiisana aada ku hurinaysaan calayhi iyo fi nnaari yuuqiduuna lagu wada tacallujina ibtiqaa'a alfitnatina waa mafcuulu liajlihi yuuqiduunana caamil u ah maxay u hurinayaan ibtiqaa'a xilyatin ziino jerinteeda darteed ziino in la raadiyo daraaddeed ay u hurinayaan waxaa kaloo la dhihi karaa fi naari kaa-in inta laysaga tacallujiyo waa la xaaleyn karaa wa mimaa kii yuuqiduuna ay shidayaan ay hurinayaan calayhi maaga shaygaa korkiisa fi nnaari kaa-inan xaal uu yahay fi naari dabka dhexdiisana xaal uu yahay kaas ibtiqaa'a xilyatin ziino dalbitaankeeda iyo dalabkeeda darteedna ay u hurinayaan ziinadu marka waxay tahay dahabka waa la ysku qurxiyaa inta dahabku markuu ceeriin yahay dabaa la gelinaa waa la dhalaalinaa qashinkii baa ka baxaya dahabkii saafiga ahaa ayay dadku siday rabaan marka ay design uga samaysan karaan dhegedhegaa laga dhigaa silsiladaa laga dhigaa jijinaa laga dhigayaa wax walbaa laga samaysan karaa intaas uu intaas uu yacni shidan yahay intaas uu yacni dabka marka la geliyo dhalaalo shaybkii la rabo iyo wixii la rabaa lagu samaysa ayaa loo samaysan karaa marka ibtiqaa'a alfitnati darteedna aad ibtiqaa'a xilyatin dhacfo ziino iyo qurux darte yacni dalbitaankeeda darteedna aada uhurs ay u hurinayaan ow amase mataacin ibtiqaa'a mataacin wax lagu intifaaco weelal lagu intifaaco raadintooda darteedna ay u hurinayaan oo birta marka la rabo in weelal iyo laga samaysto laabudda in la dhalaaliyo oo dab la geliyo markii la dhalaaliyo oo dab la geliyo ayaa sidii la rabo baaquli saxan qaado wax la rabaa laga dhiga karaa markaas yani haddana de waqtigaasi de waagii hore markaa qashin iyo xaa yacni xaabo inta la keenoo la shido ayaa birta la dhex gelinayey oo mararka qaarna bahalkan buufanaha la yidhaahdo saas loo afuufayo oo holaca uu ka baxayaa lagu same yaa lagu sameeyaa haddana waqtigan adduunyada doheer way gaartay oo digrii marka aada u sarreeyo in birtii la dhex mariyo la dhex geliyo oo sidii la rabo markaas warshadahan marka toornooyinka oo biraha qoro iyo alxanka kuwa yacnii siyaalaha kala duduwan u sameeyo iyo waxaasoo dhan marka ujeedka laga leeyahay waa ibtiqaa'a mataacin alaab iyo yacni lagu intifaaco dalabkiisa darteed aada u hurinaysaan zabadun baa ka mid ah ayaad leedahay marka zabadun waa waxaa wuxuu noqonaa marka mubtado waay ayb zabadun kaana zabadun baa ka mid ah daad yacni da yacni qashin ayaa ka mid ah yani shay qashin ah yaa ka soo ayaa yaa ka mid ah kaana kaa oo mithluhu mithlu zabadi sayli daadka qashinkiisa oo kale ah ayb mithluhu mithlu zabadi sayli daadka qashinkiisa oo kale ah marka dahabkiina waa laga qaataa wixii qashinana waa laga tagaa ayb meeshaas marka hadda baatilkii waa waxaas qashinkaa waa lagu shabahayaa xaqiina waxaa lagu shabahayaa ee dahabkaas mithaalka naariga iyo midkaana waa kaasa iyo midka maa-iga labadaba waa lagu sheegay kadaalika kaagaas oo kale ayaa ya sidaa alla uu wax u caddaynayoo kale ayaa yadribu llaahu alla uu u caddaynaya alxaqa xaqa ay mathalu lxaqi kadalika kaagaas oo kale yadribu llaahu alla uu u caddaynaya alxaqa mathala alxaqi xaqa tusaalihiisu alla sidaas u caddaynaya iyo wlbaaila wamahala albaaili baailka tusaalihiisuna alla sidaadaasoo kale u caddaynaya faama azabadu qashinkii fayadhabu waa tegayaa jufaa-an xaal uu yahay mid baaba-ayo ay mudmaxilan baailan ama jufaa-an marmiyan xaal uu yahay mid layska tuuray qashinka waa layska tuura mudmaxilan baaba-ay mutalaashiyan xaal uu yahay mid baaba-ay macno labaadna waa lagu macneeyaayo jufaa-an mutafariqan xaal uu yahay isagoo kala tagtagsan oo iniba meel aaday ayb wa amaa maa wa ama aladii kii yanfacu anfacayo huwa isaguba annaasa dadka anfacayo fayamkuhu waa nagaanayaa fi lardi dhulka ku nagaanayaa wuxuu dadka anfacayana waa haraayaan oo biyihii meelay ku qaraar iyo meelay ku sugnaadaan bay yeelanayaan kadalika kaagaas oo kale sidaadaas oo kale yadribu llaahu alla uu u caddaynaya alamhaala mahmaahooyinka nebiguna sala allahu calayhi wasalam mithaal buu ka bixiyey mithaalka maa-iga xadiid abi muusa buu ku jiray marka jufaa-anta iyada marka yuqaalu jafa lwaadi waajfa'a idaa alqaa guhaaءahu waadigii wuxuu tuuray qashinkiisa marku tuuro ayaa waxaa la yidhaha jafa lwaadi ama ajfa'a alwaadi baa la yidhaha waajfa'at اlqidru wajafa wajafa'at idaa qalab dherigu marku karkaraa waxaa la yidhaha ajfa'at اlqidru dherigii waa karkaray dherigu mar halqad zabadaha dherigu marku karkara muxuu sameynaa xumbadii u daadinaa soo maha digsigii marka dabka la saaree wax lagu kariyo ama maraq iyo wax lamida ee la daboolo marku karkaro muxuu sameynaa xumbadiibuu iska daadinaa soo maha iyadana sidaasna marka waa wa alqad zabadaha bay tuurtay fa idaa sakanad markay degto marka lam yabqa fiiha shay-un wixii marka oo xumbadii maku harayso markay iska tuurto kabacdi waa xasila dega xaq iyo baatil marka saas waayo labadoodu ma tartami karaan laakiin mar walba xaq iyo baatilku tartan waa ka dhexeeyaa haddii xaq la helo oo xaqii uu joogo oo uu si dhab ahoo sax ah uu u taagan yahay baatilku meesha waa ka waa ka tegayaa waana ka baxaa bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq xaqan ku tuuraynaa baatilka madaxuu ka bajinayaa marka faidaa huwa zaahiqun waaba mid baaba-aya baatilku waqul jaaءa alxaqu wazahaqa albaatil in albaatila kaana zahuuqan muhimaddu marka waxay tahay xaqa inuu jiro oo uu acwaan iyo wax u gargaaro uu leeyahay baa muhiima xaqaasna marka laba shay unbuu ku gargaarsan karaa cilmiga aasaasu u yahay waayo waxaan aada sheegaysid ood rabto inaad baatilka uga hor tagto inay horta xaq yihiin waa inaad cilmi u leedahay ogaal u leedahay marka kitaabun haadi kitaab u xanuuninaya waa inuu jiro oo qofku uu cilmi u leeyahay kitaabka iyo sunnada iyo wasayfun naasir iyo seef wax u gargaarayso oo gadaal taagan seeftu marka waxay gadaal taagan tahay cilmiga kitaabka seeftu kitaabkay ka dambeysaa meeshii kitaabku ou u tilmaamo ayaa seefta lagu dhufanaa meeshii kitaabka ounan u tilmaaminna ma lagu dhufanayo labadaas marka waa labada suurat اlxadiidna ilaahay uu ku sheegay waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaaficu linnaas aayaadkaas marka waanzalna macahum اlkitaaba wاlmiizaana liyaquuma اnnaasu bilqisti waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaaficu linnaas kitaab iyo seef ayaa la sheegay hadday seeftu keligeed socotana seef waxay noqonay gebi dhaclaynayso meeshii la rabo la yskaga dhufto haddii kitaabku seef ou waayana dadka mucaanidiinta ah wax celiyo ma la helaayo labadaas laakiin markay isla shaqeeyaan oo quwadii cilmiga ahayd iyo quwadii kale ay isla shaqeeyaan markaasi meel fiicana marka xaqu aada u gargaarsanay mar walbana xaqu daa'iman waa sarreeyaayo laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq xataa haddaan awood gacmeed aysan jirin mar walbo xaqa qur-aanka iyo sunnadu xaqoodu ma loo babac dhigi karo marnaba oo hadda muslimiinta iyagoo xaaladan ku jiro waxaan shaki ku jirin marka dood laysugu yimaado qof mulxida iyo qof yacni qur-aanka iyo sunnadii fahamsan yacni mulxidku meel ma haysto ee kirishtanka iyo islaamku yacni qof muslima iyo qof kiristana markay doo ay doodi tagaan waxaa xujo cad qofka muslimka ah xujo cadow ku taagan yahay suuratu aali cimraan aanana tusayso ilaa markii dambe sida loo waday loo waday loo waday ay tagtay marka faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin waa kuwii diiday marka mubaahaladaas oo marka qur-aanku qof kastoo baatil wato meelu uga soo hara qofkaas yacni meelu uga soo hara laakiin waxay tahay muhimaddu qur-aankii marka in cilmi loo yeesho oo luqadiisii la fahmo oo aharkiina la fahmo alahar culummada marka waxay yidhaahdaan qur-aanku qof aan wujuuhdiisa kala duwan aan fahmin yacni xujadiina waxaa dhici karta inuunan dadka gobol ku oogi karin isagiina inuunan markaasi qof baatil wato uunan ku radin karin laakiin marka waa in wujuuhdiisa oo dhanna ay u caddahay muxkamkii mutashaabihii naasikhii mansuuqii aahaartii nebiga sal l slam iyo asxaabtii iyo taabiciintii luqadii qur-aanka uu kusoo degay wax lagu furaha ahayd waxyaabahaas oo dhan marka qofka uu si dhaba u hayo isagaa xaq ku taagay ayb laakiin haddii caqli caqli hadday noqoto caqli caqli lagu radinayo ee maalinka dambena caqli saddexaadaa imaanayo labadaan caqliba isku fooqsa karo marka xujadu waxay tahay waxyiga horta in la fiiriyo kadalika kaagaas oo kalea yadribu llaahu alla uu u caddaynaya alamhaala tusaalooyinka liladiina stajaabuu lirabbihim اlxusnaa markuu alla xaqi iyo baatilkii soo caddeeyey oo rabbi u ka hadlay ayuu halkan aayaddanna wuxuu ku tilmaamayaa maa likullin minhum ahlu xaq maxay helayaan ahlu baatilna maxay helayaan ayuu halkan uga hadlayaa alla wuxuu leeyahay liladiina kuwii istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood kuwii ajiibay waxaa u sugnaatay alxusnaa janna u sugnaatay xaalad wanaagsan waaladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu lilaahi alla aan ajiibaynin alla aan ajiibin low anna lahum hadduu u sugnaan lahaa iyaga maa aladii kii fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis iyo wamidlahu isagoo kalena uu u sugnaan lahaa macahu la jirkiisa xaal uu yahay laftadow way isku furan lahaayeen bihi shaygaabay isku furan lahaayeen maagaas ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin suu-u lxisaabi xisaabta teeda xun xisaab xun ayay leeyihiin wa ma-waahum meeshay u dunmayaanna jahannamu jahannamo waay wa bi-sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay marka aayadii hore ilaahay tusaalihii buu ku caddeeyey labadii tusaalaa lagu kala caddeeyey nebiguna sala allahu calayhi wasalam mihaalka maa-iga ah xadiid abi abi muusa buu ku bixiyey oo rasuulka sal l slam wuxuu yidhi ina mahala maa bacahani اllahu tacaala min alcilmi wاlhudaa waxaa ilaahay ila soo bixiyey oo cilmi iyo hanuun ah tusaalihiisu waxa uu yahay kamahali kayfin roob oo kale asaaba ardan dhul ku da-ay oo dhul asiibay fakaana minhaa طaa'ifaة طayibaة qabilat اlmaaءa faanbatat اlcushba wاlkala alkahiir dhulkii waxaa ka mida qeyb wanaagsan oo biyihii roobka aqbashay oo soo dhalisay marka daaq iyo dhir iyo beerihii soo dhalisay wa kaana minhaa ajaadibu dhulkii waxaa ka mida qeyb iyadana gawaan ah oo balli ah dhulka qeyb godan ayaa ka midoo balliyo ah oo biyuhu markay ku da-aan amsakat ilmaa buu nebigu yidhi biyihii bay celisay roobkaa ku da-aayo war waay war waraha oo kale biyihay celinaya dadkii baa ka waraabayo xoolahoodana waa ka waraabsanaya wa kaana minhaa daa'ifatun dhulkii waxaa ka mida qeyb inamaa hiya qiicaanun dhul biyaha laqaaya waaye ma godna biyihii buu cabayaa laa tumsiku maa-an biyo ma celinayso walaa tumbitu kala-an daaqna ma soo dhalinayso dhul waxaa jira biyihiina la qaayo daaqna aan ka soo dhalanaynin biyihiina aan celinaynin saddexdaasuu nebigu u kala qeybiyey roobku markuu do-o sal l slam qolada koowaad waa qolada mathalu manfaquha fi diin illaahi facalima wacallama oo kamaa qaala sal l slam qolada hore marka waa qolo waxyigii baa ku da-ay qalbigooduu galay way barteen wayna bareen dadka waana ka miro dhaliyeen intay waa xifdiyeen waana fahmeen markaasay axkaamta iyo waxyaabaha laga qaadanaya nolosha iyo ku saabsan iyay kala soo bixi karaan qur-aanka kuwaas marka waa ahlu istimbaad wa fiqhin dad wax istimbaadi karoo aayaadka iyo axaadiidta wax ka istimbaadi karo axkaamta ka keeni karo waayo dhulka waxay kuwaa lamid yihiin biyaha cabay soo dhaliyey dhulka biyaha celiyey waraha oo kaleo celiyey godan oo biyihii ay meeshaas ku aruureen oo laga dhaansaday oo xoolaha laga waraabsado oo laga cabayna wuxuu ku shabahay dadka waxyiga xifdiyo laakiin aan axkaamta kala soo bixi karin maalan qur-aankii waa xafidsan yihi dadkiibuu baraa laakiin qur-aanki macnihiisi ma yaqaano axkaam kalama soo bixi karo yani waa mucallim dadka qur-aanka xifdisiiyo oo baro ninkaasi marka waa weel biyihii yani ilaaliyey biyihii biyihii yani waa dhulkaas godan ee biyaha qabtay isagana faa-iidou leeyahay waayo waxaa laga yaabaa inuu dadkii qur-aan ka baro kii uu baray ou noqdo qolada horeba ayb qolada marka aan waxba faa-iidada lahayn ee lagu shabahay dhulka biyaha la qaayo waxna aan soo dhalinaynin laba si laba nooc waay kuwaas ibnu xajar sida uu leeyahay nooca koowaad waa qolo iyagu mathalu man lam yarfac bidalika ra-san waa dadka wixii nebigu wuxuu leey wixii la ila soo diray madaxaba aan kor ugu soo qaadin shayga markaadan danaynaynin moogta madaxa xataa kor uguma soo qaadaysid in diini ka maqan tahay in cilmi ka maqan yahay shaqadooda maaha adduunyadoodaasay raacanayaan waxbarashadoodaas maadigay mashquul ku yihiin nolosha suuqyadoodaasay mashquul ku yihiin waa muslimiin laakiin inay wax ka maqan yihiin uma maleeyaan waagii ay cibaado samaynayaanna siday rabaanay u cibaadeysanayaan say ayagu rabaan kan ugu roonna waxaa laga yaabaa qofkii u dhow inuu iska su-aalaba hadduu waayana ama uu heli waayana saw doonu isaga cibaadeysana kuwaas marka waa mathalu man lam yarfac bidalika ra-san ayb waa qeybtaas qeybtaas marka waxaa isla soo gelaya gaaladii iyo muslimiintii qeybo ka mida muslimiintii qeybaha aan diintaba aan baranaynin danna ka lahaynba aan usoo jeedin waa soo gelayaan waa dhulkaas inta roobka ku da-ay waxna aan kasoo dhalanaynin ima qur-aankii baa qalbigiisii ku da-ay waa galay haddana maca daalika jawaab ma leh cidna wax ma taro isaguna wax iskuma wax ma fahmo kaas marka waa daran yahay waana xun yahay qofku marka inuu ahaado mucallim wax baraayo dadka mutacalim mid wax baranaayo mid u kaalmeynayo ama ku dhex jira jidkaas wixii kasoo hara waa qof xibir wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi oo aan aqbalin hanuunkii alle ila soo diray kuwaas gaalada gaaladu ayaga marka laba tilmaam madaxana kor uguma qaadin mana aqbalin wixii nebiga uu leeyihi mu'miniintu muslimiintu laakiin waxaa jira kuwa aqbalay waxyigii allah uu la soo diray nebi moxamed sal l slam laakiin aan baranaynin oo aan cinaayadii laga rabay aan aan la imaanaynin labada dambe marka halkaas dhul ayaa iyaga tusaale u ah marka tusaalahaas in lagu tadaburo oo waxaa la rabaa waqtigeenna aan wax ka siino sidaan diinta ku fahmi lahayn dadkuna saddex saddex nooc waay dad waa culumo xaqiiqo ah oo aalaadkii iyo wixii culummada lagu noqonayay iyo waa yaqaanaan waa haystaan dad waa caamo dadka caamada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ayaga la yidhi culummaduna inay xaqii sheegaan oo dadkii wax baraana laga rabaa qeyb waxaa jirto labadaas u dhaxayso oo dadka caamadana ay ku tiriyaan culummada culummadana ay caamada kusoo leexiso ay ku tirisaa jiraan kuwaas marka waa dadka dadka haqaafada sheeganayo waxaa jira dad masaajidka waa fadhi meelaha yacnii wax lagu aqakriyay waxaa laga yaabaa inuu tago intuu xoogaa kasoo maqla inta xoogaabuu kasoo qaaday xoogaa iskool u dhigtay jaamacad u dhigtay xoogaa kaleu kasoo qaaday yacnii haqaafo aan gaarsiisnayn islaamku marka wuxuu ka haystaa haqaafo laakiin ma gaarsiisna juduur ma leh xidid hoose ma ma u laha oo qof cilmi iyo waxaa ku tacalluqa maaha kaas marka iyo hadday culummadu isqabtaan culummada kala qabta haddii la yidhaha waa dhibaata mashaakilkan ahaayo waa in la kala fahmi karay caalimka iyo midka ahli haqaafada iska ah xoogaaga yarkaa oo wixiisu ay haqaafo aynan ka badnaynba ayb asnaaftaasana badan weliba waqtiyadan dambe oo baraarugaa dhacay laleeyahay oo sax waa jirto oo waa la baraarugay laleeyahay waxaa hoos u dhacay dalabka cilmiga sharciga si dhab ah in cilmiga loo barto oo luqadii carabiga luqat اdiin waa yacnii usuululfiqhigii iyo furuucdii fiqhiga iyo qawaacidkii iyo cilmu اlmaqaasid iyo waxyaabihii la xiriiray oo dhan culumtu aaday u badan tahay cumrigeenna waa ka badan tahay culumtaa naga badan anaka qofka hadduu leyla nahaar ou cilmi daba joogo xoogaa unbuu hela ma dhammaynayo cilmi haddii marka la kala garo karin dadkii wax maanta fadwada ahalka u ahaa iyo dadka ahlu haqaafada iskooleyda ah haddaan la kala garanin mushkilo waayo ayagaasaana kuwaan ahlu caamadu war culumaan wax uga dambeynaa bay culuma hala weydiiyey leeyihiin ahlu haqaafadu marka ayagaa culummada isku daro kuwaan haqaafoleyda caamaa tihiinna ma yeelayaan anagu waxbaa naqanaayay leeyihiin culumana culimmadiina marka ayagaa ku taagan mar walba ku taagan khilaafkoodiina khilaafaa laga dhigay waa mushkilo ogaada taas walidaalika rabiicata ra'yi xadiidkii nebiga sal l slam uu yihi xadiid cabdillahi bni camr bn alcaas in allaha laa yaqbidu lcilma intizaacan yansichu min suduuri اlcibaad ilaahay cilmiga ma qaadaayo addoommada qalbigooda inuu ka siibo ma ku qaadaayo walaakin biqabdi اlculamaa laakiin culummada inuu oofsado ku qaadaa xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa caalim uusan baaqi noqonin itakhada annaasu dadka waxay samaysanayaan ru'uusan juhaalan madax diimeedyo jaahiliin ah fa su-iluu waa la su-aalayaa fa aftaw bigayri cilmin cilmi la-aanay jawaabayaan fadalluu wa adalluu fasaadka weyn ma jiro waa dhumeen dadkana waa dhumiyeen kuwaas fadalluu wa adalluu qofka marka yani rabiicata ra'yi oo shaykhu maalik ahaa ayaa marka wuxuu yihi maalin maalmaha ka mid isagoo oynayaa la arkay ictisaamka shaaibi baa qorayo kitaabu lictisaam lilimaam shaaibi asbaabulاkhtilaaf marku ka hadlayo waxaa ka mida buu leeyahay qof aan caalim ahayn oo caalim loo maleeyo ama laga ictiqaadiyo isagaa isu maleeyo dadna waa ka ictiqaadsan yihiin sabab min asbaabi اlfurqa waa nacam markaasuu wuxuu yidhi isagoo oynayaa maalin la arkay maxaa dhacaya li amusiibatu nazalat calayka musiibo maa kugu soo degtay maya buu yidhi oo musiibo maal iyo waxaas ma aha laakiin wuxuu yidhi istuftiya alyawma man laa cilma cindah maanta waxaa jawaab la weydiiyo mas'alo diina la su-aalay qofaan cilmi agtiisa oolin ayaa la su-aalay yidhi musiibo ka daran ma jirto leanna wuxuu fasaadinaa diinka wuxuu fasaadinaa cirdiga maalka naf nafaha dadkuu fasaadinaa addiin wاlnafs wاlmaalu yani wاlnasab iyo wاlcaql kulli waa hadlaynaa waa fasaadinaa dhammaan kaa marka yani waaa wuxuu u baahan yahay marka ilmaam in loo yeesho waana lakala garan karaa qofka caalimka iyo qofka iska muhaqafka oo aan wixiisu aynan haqaafo ka badnayn waa lakala garan karaa qofkii hadduu isku dayo waa u garan karaa abu mansuur waxaan u jeedaa mansuur bnu cabdiljabaar abulmudafar الsamcaani mansuur bnu cabdiljabaar imaam weyn oo abaa waxaa lagu yidhi qofku qof walbaa wuxuu sheegana ahluxadiid ka waran anuu ahluxadiidan ahay buu leeyahay see lagu garanaa markaasu wuxuu yidhi qof walba oo xirfad sheegto waxaa la fiirinaa xirfaddaas ou sheegtay qalabkeeda ma haysta amase ma haysto haddaan aragna uu yihi qofkii oo nin dukaankiisii furtay oo barafuunadiisii iyo wixiisii meesha dhigtay dhalooyinkii barafuunada ay u yaalaan miiska u saaran yihiin hadduu yidhaahdo cabaaraan ahay aniga nin barafuunada iyo gadaan ahay waa ka rumaysanaynaa yuri leanna qalabkiiyaa meesha yaalna ninka birta tuma haddaan aragna alxankii iyo buufanihii iyo wixiio durus meesha u yaal haddaan aragno waa u rumaynaynaa laakiin wuxuu yidhi ka waran haddii qofkan dharka tolo dharaan tola haddii uu yidhaahdo burusna meesha u yaallo maka rumaysane ma iskeenayaan burus iyo dhar tolid laakiin maqas iyo cirbad iyo aalaadka dun iyo ayaa ag taalla mar walba qof walboo xirfad sheegta marka xirfaddaa qalabkeeda haddii laga helo waa loo rumayna haddii laga waayna loo rumayn maayo yidhi xadiid iyo cilmi waa la kala garan karaa marka hadduu yidhaha ninka anugu ahlu cilmigaan ahay qalabkii inuu ag yaallo waayo marka iyo cilmigii iyo wixii marka oo hada yani masaa-ishuu ka hadlaayo iyo siduu wax u sharxaayo iyo hadduu wax qoro musanafaadka uu qoraayo noocyadooda iyo markiiba waa lasoo saari karaa waa lagu wareeray wax jira ma aha ayb waa lagu wareeray wax jira maaha maanta ninaan hadda dhakhtarnimo aan labiiyo kontonka maadee dhakhtarnimada qofkeeda uu baranayo qof aanba dhiganin oo aan baranin ee meelaha xoogaa ka xarxariiqday oo feker ka qaatay oo takhtar hadlaayo maqlay oo cudur hebel saanuu ku dhacaa iyo cudur hebelna saanuu ku bilowdaa intaa keliya maku noqonaa dhakhtar marka qofka ma ku noqon karo isla markiina waa la fahmi karaa ma dheeraanayo qofka beentiisu reer dheer ma laha an waan ugu dheeraanaa masaladan waxay tahay waa xadiidu saaca waayo shiddada maanta iyo khilaafka dadka culamaa yacni ishaysato culamaa halla kala qabta iyo dhahayaanna waa wax un waxaas qof culimmadiina caamo ku tirinayso caamadii culimo kusoo tuurayaan waxaas waayo waxa marka wax wareerinaya aadka kara markaa labadan qolo xaqii baailkii marka sidaasaa lagu kala mihaaliya liladiina istajaabuu lirabbihim liladiina kuwii waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay alxusnaa baa u sugnaatay xaaladii hagaagsanayd ama jannadii marka liladiina inaan khabar ka dhigna alxusnaana mubtado ka dhigna waa yeeli karnaa jumlada dambena waladiina lam yastajiibuu iyadana mubtado ay noqoto jumlada marka lowda shardiyada ay ku jirtaana ay noqoto khabarkii ay dhacdo waxaa kaloo bannaan kadalika yadribu llahu in liladiinadan lagu tacallujiyo oo la yidhaha kadalika kaagaas oo kalea yadribu llahu alla oo u cadaynaya alamhaala mahmaayada liladiina kuwii oo u cadaynaya istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay kuwii marka rabbigood ajiibay iyo u cadaynaya ayb oo marka halkaa alxusnaana marka maxaan dhahaynaa alxusnaa sifo mawsuufa usoo qadaraynaa istijaa yacni waxaan leenahay alistijaabata ajiibay istijaabadii alxusnaa wanaagsanayd iyo waladiina kuwiiba u cadaynayaa alle lam yastajiibuu aan ajiibin lahu lilaahi kuwaan alle ajiibinna ilaahay waa u cadaynayaa amhaasha laba tafsiir waay marka saas oo liladiina in yadribuu lagu tacallujiyo alxusnaadanna sifo oo mawsuuf muqadara loo yeelo waladiinana liladiinadan hore lagu cadfo labada qolaba ilaahay maahmaahda waa u cadayna low ana lahumna jumlo iska cusub laga dhigto iyo sida horeo dhib yar mubtadaya khabar liladiina khabar alxusnaana mubtada laga dhigo waladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu lilaahi alla aan ajiibin low annaa lahum hadduu u sugnaan lahaa iyaga maa aladii kii fi lardi dhulka korkiisa ahaada jamiican xaal uu yahay dhammaantiis iyo wamilahu oo u sugnaado oo u ahaado wamilahu marka maaday ku cadfan tahay maada ayaa lagu cadfaya wamilahuna uu u sugnaado macahu kaala jirkiisa xaal uu yahay laftadow way isku furan lahaayeen bihi maagaas shaygaabay isku furan lahaayeen ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin suu-ul xisaabi xisaabta teeda xun yani xisaab xun ayaa kuwa u sugnaatay wama-waahum meeshay uhoy ay u dulmayaanna jahannamu waaye wabi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay almaqsuusu bidami jahannamu waaye jahannamo waaye midda eedeynta lagu gaar yeelayay marka alle rasuul xaggooda in la ajiibo oo aan istijaaba maxaa kasoo horjeeda raddi yani hadalka alle hadalka rasuulka xukunka alle xukunka rasuulka in la radiyaa ma aha radin macnaheedu afcarabi waaye waxaa laga wada waa diiday waxaas anigu kuma qancaayo mana rabo radintaasi marka de waxay kee qabuul iyo raddi waa iska qabuulaa lagaa raba marka aqbalitaan haddaad radin samaysana waad ku gaaloobaysaa haddaad og tahay xukunkaas alle rasuul xaggiisa inuu ka yimid afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ululaalbaab afaman ruux yaclamu og anamaa ana aladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga lagu soo dejiyey min rabbikana lagaaga soo dejiyey rabbigaa xaggiisa alxaqu inuu yahay qofka og kaman miyuu la tooyahay ruux huwa isaguba acmaa in dhoola ah oo aan xaqba arkaynin inamaa wax kale ma aana yatadakaru waxaa waansamayo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa waxaa ku waansamayo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibkaa ku waansamayaan kuwa cuquusha ay dawil cuquuli cuquusha kuwa u saaxiibkaa ku waansamayo macnaha aayadda u dhacaysaa wuxuu yahay sida imaamu dabari uu yidhi haada aladii yaclamu midka og kan og ana aladii anzala allahu calayka shayga uu alla adiga korkaaga kusoo dejiyay yaa muxamadu xaqun inuu yahay og fayu'minu bihi rumaynaayo wayacmalu bimaa fiihi waxa ku dhex jirana ku camal falaayo kaaladii huwa acmaa mid indhoola-a miyuu la mid yahay falaa yacrifu aan garanaynin mowqica xujati illaahi calayhi xujada ilaahay ee dushiisa ah booskeeda aan garanaynin bihi walaa yaclamu aan garanaynin maa alzamahu allaahu wuxuu ilaahay ku waajib uu ku waajibiyeyoo min alfaraa'idina aan aqoonin nin wuxuu ilaahay ku waajibiyey aan war u haynin nin aan war u haynin xujada alle xujatj xujatullaahi calayhi ilaah xujada alle isaga dushiisa ahaatay aan garanay aan ogeyn iyo nin ilaahay xujadiisa garanaayo oo yacni rumaynayo oo ku camal falayo wixii alla nebigiisa kusoo dejiyey labadaa maa isku mida isku mid marnaba ma ahaanaya xagga macnawiyaadkana iskaga mid kama aha xisiyaadka xataa isaga mid kama aha walidaalika waxaad ogaataan laba shay waa islaasimaan mar walbo iimaanka adiga qalbi qofka qalbigiisa ku jiro ee ilaahay iyo rasuulkiisa in loo hoggaansamo qofka inqiyaadkaas qalbiga ahoo uu qabo waxaa ka dhalanayo oo bannaanka yacnii ka imaanayo xaggiisa inuu ilaahay caabudo inuu aakhirada ka cabsado dhaaco rabbi inuu la imaadaa imaanayso qof caqiidadu ka wareertay waxaan ujeedaa caqiidada ka wareertay markaan leeyahay qof aan wax ilaahay waajibiyey iyo wax kaleba diyaar aan u ahayn oo isagu shaki ku jiro oo qur-aankii ka shakisan sunnada nebiga ka shakisan oo nin hawadiisa waxa dooqa nafsadiisu ay jeceshahay ku socdo bal u fiirsada qofkaasi qof diin iyo cibaado iyo acmaal ay ka muuqata ma aha labadaas marka mar walba waa islaazimayaan waa laba islaazimayso dadkan haddaad aragtaan marka inxiraafay oo ka inxiraafay axaadiidta nebiga diidayo kuwa axaadiidta nebiga ku jees jeesayo kuwa yaraysanayo oo aan macno aynan agtooda ka lahayn kuwa dhahayo caqliga waxaan magelayo oo caqlaaniyiinta ah kuwa dookooda ka hormariyo waxyiga siyaasadooda kuwa waxyiga ka hormariyo u fiirso dad cibaado badan ma aha dad yacni mu yacni muslimiintaas caamada ah oo laakiin ilaahay waxyiga u hoggaansan waxaad arkaysaa iyagoo de masaajidii ku jiro oo dadaalayo cibaadaysanayo ama salaad hadday jamaaco tahay soonkii ixtiraamayo yacni macaalimtii diinta waa ka muuqanee laakiin qofku markay waxaas galaan meel baas unbuu weligiis taagan yahay markaa aragto u fiirsada hadda nimanka social mediaha ku badan oo waxyiga inkiraayo iyo kuwa iyagu yacnii caqligooda iyo dookooda iyo ku socda markaad fiiriso saaxiibadood fiiriya cidda ay saaxiibada leeyihiin kuwaas fiiriya now yacni asdiqaa'uhum dad muslimiina saaxiibo lama ahan sida badan meel xun ay taagan yihiin dad cibaado ummad ugu yeeraayo ama cibaadaysta ma aha meelaha ay joogaan qofka arko meeshaasi marka qofku waxa jawaarixdiisu samaynayaan iyo waxa qalbigiisa ku jiro calaaqo weynaa ka dhexayso marka haddii caqiidadu inxiraafto acmaashiina waa inxiraafaysaa marka labada marba isku mid marna isku mid ma noqonayaan waa inamaa wax kale ma ahna yatadakaru waxaa waansamaya ulul albaabi aayaadka alle waxaa ku waansama cuquusha kuwa u saaxiibka ah aladiina yuufuuna bicahdi illaahi aladiina kuwii ayaa ku waansamo aayaadka alle ka bedel yuufuuna oofinayeen bicahdillaahi ilaahay ballankiisa oofinayeen walaa yanquduuna aan burinaynin almiihaaqa ballantii la adkeeyeyna aan burinaynin ballanta la adkeeyeyna kuwa aan burinaynin marka alladiinadan meeshan ku jirto bedel iyo caطfu bayaan iyo inta waa ku bannaanta iyo awjuh kale inamaa yatadakaru waxaa waansamo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka aladiina kuwii baa waansamo yuufuuna oofinayeen bicahdillaahi ilaahay ballantiisa oofinayeen ballantii ay alla la galeen wixii uu amray ee faradka ku ahaa waa la imaanayaan mana khilaafayaan walaa yanquduuna aan burinaynin almiihaaqa ballantii ay alla la galeenna aan ka baxaynin ay laa yukhaalifuuna ma khilaafayaan alcahda ballanka aladii caahadullaaha calayhi ilaahay ay kula ballameen korkiisa ilaa khilaafihi ma aadaayaan wax ka duwankaas fayacmaluu markaa ay ku camal falaan bigayri maa amarahum bihi wixii ilaahay faray waxaan ahayn markaa ay sameeyaan ma dhacayso wayukhaalifuu ay u weydaartaan ilaa maa nahaa canhu wixii alla u reebay marka yani diintii bay ku taqayudaan ay ku dhegan yihiin wاladiina kuwa yasiluuna xiriirinayaan maa aladii kii amara allaahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo uu faray wixii alla in la xiriiriyo uu faray kuwii xiriirinaya wayakshowna ka cabsanayaan rabbahum rabbigood ka cabsanayaan wayakhaafuuna ka baqayaan suu-a alxisaabi xisaabta teeda xunna ka cabsanayaan yani xisaab xunna ka baqayaan kuwaas weeyaan marka kuwa waansamayaan wladiina kuwii weyaan iyo waladiina kuwii ayaa waansamo yasiluuna xiriirinayeen maa aladii kii amara allaahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo culimmadu marka waxay ku fasiraan raximka iyo qaraaba xiriirinta waxaa alla uu amray in la xiriiriyo huwa raxim xadiidkii nabiga sal l slam abudarda-na wuxuu ahaa nabiga sal ll slam inuu rabbi ka wariyey xadiidulqudsi waa ana allaahu wa ana araxmaanu wahiya araximu anigu raxmaanaan ahay buu alla yidhi wahiya iyaduna alraximu waa raxim shaqaqtu lahaa min ismi isman maga min ismisman magacaygaan magac uga dhambalay faman wasalahaa qofkii xiriiriyo wasaltuhu waan xiriirinaa waman qadacahaa qofkii gooyana batattuhu waa jaraya markii uu abuuray ilaahay raximkana carshigay ku dhegtay bacdi riwaayaatna waxay qabsatay xiqwa araxmaan bixiqway araxmaan markaasaa ilaahay uu yidhi mah ka joogso markaasay tiri haadaa maqaamu lcaa'idi bika min alqatiica meesha aan taaganahay waa meesha qofku magan galaa gooysmo kaa magan galaa maqaamkiisa markaasuu yidhi alaa tardayna an asila man wasalaki wa aqdaca man qadacaki miyaadan xiriirinaynin miyaadan raalli ku ahayn inaan xiriiriyo ciddii adig ku xiriiriso oon gooyo ciddii adig ku goyso qaalat balaa ya yaa rabbi bay tiri haa qaala fadaliki laki adaa iskale taas marka qaado ayaa leeya wayakhshawna ka cabsanayaan rabbahum rabbigood ka baqayaan wayakaafuuna ka cabsanayaan suu alxisaabi xisaabta teeda xunna ka cabsanayaan ibnu jariir wuxuu yihi wayaxdaruuna waxay ka digtoonaanayaan ay ka baqayaan munaaqashata allaahi ilaahay inuu la niqaasho ou la doodo iyaahum iyaga fi lxisaabi uu kula doodo uma laa yasfaxa lahum can denbin dembina uusan u dhaafin fahum iyagu marka lirahbatihim dalika arrinkaa cabsida ay ka cabsanayaan darteed ayay jaaduuna fii taacatihi waxay joogto ku yihiin oo ay yacni dhabnimo ay ugu taagan yihiin daacada rabbi muxaafiduuna calaa xuduudihi ilaahay xuduudiisa kuwa ilaalinaya way sababtu waa maxay waxay ka cabsanayaan ilaahay inuu su-aasha ku adkeeyo xisaabta xisaabta qofkii lagu adkeeyana waa u dhammaatay nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi man nuuqisha alxisaaba cudib man nuuqisha alxisaaba cudib xisaabta qofkii lagu falanqeeyo oo taaka taaka loola xisaabtamo waa la cadaabayo caaisha marka waxay tihi alaysa allahu yaquulu ilaahay sooma dhahayo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran yacni aayaddaana fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ay sheegtay xadiidkii xadiidka nebigana wuxuu sheegay man nuuqisha alxisaaba cudib qofka xisaabta lagu falanqeeyo waa la cadaabaa xisaab fudud xisaab la adkeeyey caaisha marka nebigay su-aasha qofka waxaa fiican haddii shay uu fahmi waayo ciddii uga roon inuu weydiiyo xilligii nebigu ou noolaayo dee nebiga isagaaba joogay sala allahu calayhi wasalam isagaa la weydii jiray waana u bayaani jiray markay dhaheen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ayunaa yaan iimaankiisa dulmi ku dheehin macsiday u qaateen nebiga waa u fasiro dulmiga shirki waayo iyaga marka saxaabada mar walba waxay ula soo noqonayeen nebiga umu salama sidoo kale iyadana waxaa ku dhacday qofkay laba ka saqiy ka dhintaan ilmood ee markaa faxtasaba sabro yacni naar ma taabanayso ilaa taxillat alqasam xadiid saasoo kaleu nebigu sheegay ay ku jirtay ilaa taxillat alqasam markaasay markaa yaabtay taxillat alqasam markaasuu nebigu wuxuu ugu fasiray wain minkum ilaa waariduhaa soo ilaahay ma dhihin qof walba naarta waa gela qof aan gelaynin ma dhihin waayo siraadka xagguu ku yaalaana naarta korkeedu ku yaalla alla mara wain minkum ilaa waariduhaa suuratu maryam aan ugu tegayna meeshii ishkaal ka gala nebigaa u bayaani jiray sala allahu calayhi wasalam meeshaas marka maxaan ka fahmaynaana qofku haddii ishkaal ku yimaado sunnadaas ballaaran ee nebiga sal ll l slam laga wariyey waa inuu xalka ka raadiyo laakiin hadduu iyada tuhmo ka waran marka uu yihaa ma qaadanayno macnaha qofkaas oo wato waxa waaye wareerkaanaan weligeena dhex taagnaanayna aayadii baa maalan mujmalay noqotay duduub aayad marka ijmaal oo ku jiray noqotay tafsiiray u baahatay sunnadiina waa la colowday anaa saan raba u fasiranayaa ka imaanaysa marka haddaad adigu saan rabto u fasirato kanna u fasirto kanna u fasirto ma dhici kartaa saddexdiina muraadkii ilaahay aayadda kalaha inaad kulligiin waafaqdaan abadan ma dhacayso sida saxdaa marka waxay tahay saxaabaduba ay yeeli jireen haddii sunnada tafsiir laga helaayo iyada inaan la dhaafin ninkii dhaafaana qallooca asaa wadee ha la celiyo tan kale waxa ay tahay haddii nebigu marku dhintayna sala allahu calayhi wasalam ishkaal mas'ale kaa galo dadka ahlucilmiga weydii waxaa dhici jirta naafic alasraq nin la dhaho khawaarijtuu ka mid ahaa aayado iyo waxbuu sheeg sheegi jiray ishkaal inay ku jiraan aayaddan iyo aayaddan daahirka waa iska hor imaanaya maxaa la yeelaa ibnu cabaas uu su-aali jiray ibnu cabaasna waa u jawaabi jiray de ibnu cabaas nin caalim oo baxar ah qur-aanka ilaahay fahamsiiyo ah jawaabtana si fudud u helayo waxyaabaha uu su-aalay waxaa ka mid ahayd hudhudka nebiyullaahi sulaymaan wuxuu u sahmi jiray dhulka meelaha biyaha ku jiraan meelaha wax ku jiraan markaasu wuxuu yihi hudhud dhulka hoostiisa wax ku jira hadduu og yahay annagu waxaan arkaynaa buu yidhi ilmaha yaryarka ah goday intay qodaanay qashin jilicsan korka ka saaraan hoosna dabin uga dhigaan dalaq waa ku dhacaa hadduu dhulka hoostiisa wax ku jira ogyahay dabinkan muxuu ugu dhacayo ibnu cabaas uu iiga jawaab markaasuu wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin dad inay ku dagmaan su-aashaada oo shubho ay ku noqoto haddaanan ka cabsanaynin maba kuu jawaabeyn markaasuu wuxuu yidhi idaa jaa idaa jaa alqadaru baطla alxadar hudhudkan dhimashadiisa hadday gasho digtoonidii iyo dhugtii waa baaba-ee meesha waa ka baxay aa u jawaab waxaas intaasaad ku filan tahay marka qofka hadduu qur-aanku aad u dalbo aadna u fahmo ilaahayna uu weydiisto inuu qur-aanka u furo axaadiidta nebiga u furo qofkaas waa lashubahaadku in la weydiiyo qofkaasa ku haboon haddaad laakiin qalbigaaga gashato anaa xalinaa aada istiraahdi adigana aadan cilmi ulahayn meel daranaad la aadeysaa marka caaisha radia allahu canhaa aayaddan ka waranay tiri rasuul allow fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran markaasuu wuxuu yidhi yaa caaishatu inamaa dalika alcardu fasawfa yuxaasabu xisaabtaas aayadda sheegtay waa bandhig niqaash ma aha addoonkeygu kan ma samaysa haa kanna ma samaysa haa kanna ma samaysa haa adduunyada waa kuu astuura haddana waa kuu dhaafay taas waay waa xisaab ma aha waa bandhig midaas xisaab oo carab iyo bandhiga amaa man nuuqisha anilak waxaan ku leeyahay uu yidhi man nuuqisha alxisaaba qofkii xisaabta lagu falanqeeyo korkiisa oo la yidhaahye taaka taaka aan u xisaabtanno qofkii la yidhaah oo ilaahay la xisaabtamo ma badbaadayo qofkaas leanna adiga nicmada lagu siiyey waa ka badan tahay daacadaada nicmadiia badan marka aayaddiina macno ugu ayuu ugu fasiray xadiidkanna macno kale dadku waxay jaal la soo boodi lahaayeen aayaddan qaadanaynaa xadiidkana waa ka tegaynaa saas ma ahan ilaa culimmadeenii hore say uga taxadareen qodob masaladan aaday uga taxadareen alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu qariray marka la joogo usuululfiqiga baabu naskhi qur-aan sunno waa nasakhi karaa yani sunno nebiga ka timid oo xadiid qur-aan waa lagu nasakhi karaayo qur-aankaa wax nasakhaayo sunnadaa la nasakhaayo laakiin alimaamu shaafici wuxuu yihi marka qur-aan aayad markay xadiida nasakhaysa u fiirsada wuxuu yihi waa in xadiid kale oo aayadda naasikhada ee wax nasakhaysa waafaqsan waa inuu jiraayo yiri sababta uu leeyahay sidaas maxay tahay qof kasta wuxuu yihi aayadda iyo xadiidka hadday iskaga hor yimaadaan agtiisa wuxuu dhihi lahay xadiidka waa la nasakhay aayaddaa nasakday sidaasaa marka axaadiid badan looga tegi lahaa buu yihi laakiin aayad markay xadiid nasakhayso xadiidka yaa yidhi horta nebiga soo maaha sala allahu calayhi wasalam aayaddan iyay kusoo degtay aayaddan wax nasakhaysa iyay kusoo degtay nebiyullaahi maxamed soo maha sal l slam aayadda soo kuma dhaqmaayo marka haddii la arko marka rasuulkii oo aayaddaas ku dhaqmay xadiidkuna uu horeeyey aayadda iyo dhaqankii rasuulka oo wada socdo ayaa xadiidkan markaas nasakhday laakiin ma dhici kartaa in aayad ay soo degto ficil nebi iyo qowl nebina oo ka ay ka maran tahay xadiid inay nasakhdo ma dhici kartaa maya waayo aayaddan naasikhada ah qofkii ku camal fali lahaa waaba nebi moxamed sal ll l slam haddii uunan kuba camal falin macnaheedu aayaddan naasikha ma aha waa in la raadiya aayadda macnaheeda iyo xadiidka macnihiisa meelihii lagu kala xambaari lahaa intaasna waxay u dadaalayaan waxay tahay xadiidu nebiyi sal l slam si fudud inaan looga tegin kullamaa qofka oo arko aniga xadiidkan wallaahi aayaddanna sidaan ay leedahay aayaddaa la qaadanaa xadiidka waa laga tega waa la nasakhay ayuu dhihi lahaa nin walba laakiin haddii naskhi saxa oo jiro nebigaa laga arki lahay ile aayaddu asay kusoo degta asagaana ku camal falaayeen qodobkaas marka qodob aada muhim u ah waaye alimaamu shaafici iyo imaam axmed ba ay caddeeyeen ayb marka darsigu da masaa-ishan waxaan ugu dhex darayo tirada badan waxay un tahay qofku inuu wacyi ka haysto waay ugu yaraan saaxada waxaa dhex wareegaya waa ujeedaan sida sunnada nebiga loogu yahay duulaanka ayb wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan su-aal xisaabi xisaabta teeda xun bay ka cabsanayaan wاladiina sabaruu ibtiغaaءa wajhi rabbihim waaqaamuu الصalaaة wاladiina kuwii sabaruu sabray oo sabarkii saddexdiisii nooc la yimid daacada ku sabray macaasida ka sabray qadaha iyo qadarkana ku sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa dalbitaankiisa darteedna u sabray wax kale ah ikhlaas ilaahay dartii u sabreen wa aqaamuu oogeen asalaata salaada oogeen wa anfaquu bixiyey mimaa min bacdi maa kii wax ka mida rasaqnaahum aanu ku arsuqnayna bixiyeen siran musiriina xaal ay yihiin ayagoo siraysanayaan wacalaaniyatan wamucliniina xaal ay yihiin ayagoo muujisanayo wayadra-uuna riixayaan bilxasanati xaala wixii tii wanaagsanayd ku riixayo asayi-ata tii xumayd ulaa-ika kuwaadaas lahum iyagu waxay leeyihiin cuqba daari daarta aakhiro ciribteeda san ayaa u sugnaatay kuwaas marka waladiina waa istinaaf waay jumladan waladiina waa mubtado waaye ulaa-ika lahum cuqba daari jumladana khabaray noqonay waladiina kuwii sabaruu sabray ibtiqaaءa wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa dalbitaankiisa darteed u sabray wa aqaamuu ogeen asalaata salaada ogeen wa anfaquu siiyey mimaa rasaqnaahum min bacdi maa kii wax kamida rasaqnaahum aanu ku arsuqnayna siiyeen oo masaakiintay siiyeen siran iyago xaalay yihiin kuwii iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan xaalayyihiin kuwii muujinayo wayadra-uuna riixayaan asayi alxasana wayadra-uuna riixayaan asayi-ata xumidii bilxasanati ku riixayaan xaalad wanaagsan yacnii qofka xumeeyo xumaantiisa ixsaanay ugu bedelayaanay ku riixayaan ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cuqba daari daarta aakhire ciribteeda san acqabahum اllahu ilaahay yani u ciribtooda uu ka yeelay daara اljinaan jannada daaraheeda min daarihim alatii low lam yakunuu mu'miniina kaanat lahum fi الnaar faacqabahum اllahu min tilka haadihi yani acqabahum اllahu ilaahay wuxuu u cirbi siiyey oo ugu bedelay wuxuu u bedelay daara اljinaan jannada daaraheeda ayuu u cirbisiiyey ugu bedelay min daarihim buu uga bedelay daartoodii allatii daartaas oo low lam yakunuu mu'miniina haddaysan mu'miniin ahaa lahayn kaanat lahum fi nnaari yacnii haddaynan mu'miniin ahaa lahayn naaray geli lahayn soo maha daartaas oo naarta ilaahay wuxuu ugu cirbisiiye ugu bedelay jannada ayb macnaa saas waa lagu sheegay waqiila waxaa la yidhi ulaa-ika lahum caqiiba daacatihim rabbahum fi اdunyaa daaru اljinaan daaca daacadooda ay rabbigood adeeceen ciribteeda isla markii ay adduunyada ka baxaanba ciribteeda daaru ljinaan sidaana waa la yihi jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aaba'ihim waaswaajihim waduriyaatihim ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cuqba daari daarta aakhiro ciribteeda san bay leeyihiin jannaatu cadnin bay leeyihiin ka bedel jannaatu cadnin ah dheh haddaa rabto waxaad ka dhigtaa cadfu bayaan jannaatu cadnin ayay leeyihiin negida jannadeeday leeyihiin yadkhuluuna xaal ay gelayaan haa jannaadka jannadaa ay gelayaan iyaga iyo waman duul salaxa hagaa yacnii wanaaji wanaagsanaaday min aaba'ihim aabbayaalkood xaal ay yihiin waaswaajihim haweenkooda xaas ay yani xaasaskooda xaal ay yihiin waduriyaatihim ubadkoodiina xaal ay yihiin iyaga iyo kuwii suubanaaday wanaagga falay oo aabbayaalkood iyo xaasaskoodii iyo owlaaddoodii waalmalaa-ikatu malaa-igtana yadkhuluuna way gelayaan calayhim korkooday usoo gelayaan min kulli baabinay kaga soo gelayaan irid kastaa xaggeeda irid dhammaanteed xaggeeday kaga soo gelayaan jannaatu cadnin baa u sugnaatay negida janna jannooyinkeeda yadkhuluuna xaalay yadkhuluunahaa xaal ay gelayaan jannaadkaas iyaga iyo waman baa gelaya salaxa waawdaa lagu cadfay marka yadkhuluuna waawda ku jirta yaa lagu cadfay ayb iyagaa gelaya marka waxay ka dhigaan waxay ahaa lahayd hum waman salaxa min aabaa'ihim hum waman salaxa min aabaa'ihim waa la iska dhaafi karaa ayb waman iyaga iyo waman baa gelaya duul salaxa hagaajiyey yacni camalkooda yacni salaxa wanaag falay min aabaa'ihim aabbayaalkood xaal ay yihiin wa aswaajihim wa duriyaatihim xaal ay yihiin wa salaaxuhum marka salaaxoodana waa iimaanuhum billaah waa rumayntooda ay alla rumaynayaan wa itibaacuhum amrahu amarka alle ay raacayaan wa amra rasuulihi ay raacayaan calayhi isalaatu wassalaam salaaxa laguu sheegaya waman salaxa qofkii soo banaaday suu banaantu waa inay alla rumeeyaan amarka alle amarka rasuulkana raacaan wاlmalaaئikatu malaaئigtiina yadkhuluuna way gelayaan calayhim korkooda ay usoo gelayaan min kuli baabin bay kaga soo gelayaan irid dhammaanteed xaggeeda qaa'iliina xaal ay dhahayaan salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato nabadgala bimaa sabartum bisababi sabrikum sabarkiina dartiis aada sabarteen yani u nabadgala fa nicma waxaa nicmo lahaaday wanaagsanaata cuqbad daari daarta ciribteeda yaa wanaagsanaata wاladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqih wاladiina kuwii yanquduuna burinaayeen cahd allaahi ilaahay ballamihii ballankiisii kuwii burinaayey min bacdi miihaaqihi adkeyntiisa ka gadaale dhaarta kolkii dhaarta lagu adkeeyey ka gadaale wayaqطacuuna gooynayeen maa aladii kii amara allaahu alla uu faray bihi maagaba an yusala in la xiriiriyana jarayeen wayufsiduuna fasaadinayeen fi lardi dhulka korkiisana fasaadinayeen ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin allacnatu lacnad ayaa kuwa ay leeyihin naxariis alloo laga fogaado ayay leeyihiin walahum waxaa u sugnaaday iyaga suu-u daari daarta xun ayaa u sugnaatay ay addaaru suu daar xun ayay kuwaas leeyihiin waa u sugnaatay suu ama suu-u caaqibati daar daarta aakhira ciribteeda xumaanteeda u sugnaatay yacni wax xumeeyo ayay helayaan waay aakhiro aada u xumeeyo ayay helayaan marka alla wuxuu leeyahy waladiina kuwa yanquduuna burinayaan cahd allaahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi adkeyntiisii kolkii dhaarta yacni adkeyntiisii ka gadaale oo dhaarta lagu adkeeyey wayaqdacuuna jarayeen maa aladii kii amara allaahu alla uu faray bihi maagaba an yusala in la xiriiriyo wayufsiduuna halleynayeen fi lardi dhulka korkiisa waifsaaduhum fiihaa dhulka inay halleeyaanna camaluhum fiiha bimacaasi illaahi dhulka inay macsi alla ku sameeyaan oo shirki iyo bidca iyo macsi ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin allacnatu bay leeyihiin walahum suu-u daari baa u sugnaatay alimaamu dabari wuxuu sanadkiisu ku wariyey aayaddan markuu fasirayo can muscab ibni sacdin muscab ibni sacdi bn abi waqaas qaala wuxuu yihi sa'altu abii aabbahe baan waxaan su-aalay can haadihi اlaayati aayaddan ayaan su-aalay qul hal nunabi'ukum biاlakhsariina acmaala aladiina dala sacyuhum fi اlxayaati اddunyaa aayaddaasaan su-aalay sacd oo suurat اlkahfi ku jirta ahum اlxaruuriyatu khawaarijta miyaa laga wadaa qaala laa buu yihi maya aayaddaa qul hal nunabi'ukum khawaarijta maaha buu yihi walaakina alxaruuriya laakiin xaruuriyadu khawaarijtu wاladiina yanquduuna cahd allaahi min bacdi miihaaqihi aayaddan waa yihi khawaarijtay ka hadlaysa walahum suu-udaar fakaana sacdu sacdu bnu abi waqaas wuxuu ahaa yusamiihim wuxuu ku magacaabi jiray alfaasiqiin sacad marka faasiqiin u dhihi jira khawaarijtu saas ku magacaabi jira ayb marka meeshaa macnaha waxaa u jeedaa aayaddaas ma ahane khawaarijtu aayaddan qeybaha ay shamlinayso oo aayaddan ay ka waramayso khawaarijta ka mida ayb khawaarijtuna de qofka waxaa weeyaan dadkan dadka muslimiinta dunuubta kabaa-irta ku gaalaysiiyo waa khawaarij dadka muslimiinta biduuni mubarir gaalaysiinayo xaqdarro kuwa ku gaalaysiinayo waa khawaarij waxaa khawaarija ninka markaad ra'yigiisa khilaafta ku gaalaysiinayo dhiiggaaga banaysanayo waa khaariji maymuun ibnu mehraan taabiciga la yidhaahdaana saas yidhi xajaaj ibnu yuusuf min alkhawaarij uu ka mid ah markaasaa la yaabay waaba la da waa isdagaalayaana si khawaarijtee see isagu khawaarij ku noqday ayaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi atadri man ilkhaarijiyu ama man xaruuri ma taqaanaa khaariji ma taqaanaa man idaa khaalaftahu waa qof haddaad khilaafto kafaraka wastaxalla damaka sidau dadka uga aarsada waa inuu gaalaysiiyey bis wax kale ma yaqaan qof aan gaal ahayn hadaad maanta dhan gaal waay gaal waay gaal waay aada leedahay milyoon mara haddaad ku celcelisid gaal ma noqonayo haddii alleh rasuul agtooda uusan gaal ka ahayn adaa un waktiga kaa dhammaanayaa ma ahna haddaad hadda ku gardarooto dishood kow ka siisana adduunyada qof walba waa ka tagaa wakti buuna leeyahay nacam qoomamadu aday kuu dambeynaysaa wax weyn maaha waxaas oo dhan ayb marka kuwaas baa marka uu tilmaamayo uu leeyahay halkan aayaddu kuwaas ay gelaysaa waayo wayufsiduuna fi lardi baa ku dhulkay fasaadiyaan allahu yabsudu الrisqa liman yashaau wayaqdir allahu alleh yabsudu waa fidinayaa arrisqa risqiga ayuu waasicinayaa liman buu u waasicinayaa yashaau uu doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa alleh risqiga ciddii uu doonou ka ciriirinayaa wafarixuu waxay ku farxeen gaaladii bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyd bay ku farxeen wamalxayaatu noloshii ma ahanin addunyaa dhoweyd fil aakhirati aakhirada dhexdeeda ilaa mataacun raaxo un ma ahane yar raaxo yaroo tegaysa ma ahane wax kaleba ma ahanin allaahu alla yabsudu wuu waasicinayaayo waa fidinayaa arisqa risqiguu fidinayaa liman buu u fidinayaa yashaau ee yashaa- yashaa-uhu uu doonayo risqigiisa isagaa u fidiyo wayaqdiru waa ku ciriirinayaa risqiga ciddou doono meeshaa marka wuxuu aimadu yidhaahdeen dadka waxaa ka sidaa ilaahay muxuu yeelaa dadka waxaa ka mid ah dad haddii risqiga loo waasiciyo xumaanayo hallaabayo kuwa haddii risqiga laga ciriiriyo hallaabayaa jiro qof waxaa dhici karta hadduu faqriga ka bato diintiiba waa ka baxay dhahayo oo diinkii ka baxayo meel xun wax ka raadinayo si xun wax u raadinayo kuwo waxaa jira marka maalka loo badiyo waa kibraayaan waa qooqayaan waa gaalnimo iyo kufri baa ka imaanaya walow basata allaahu risqa licibaadihi labaqow fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa ayb xikmadda marka ku jirta taas waay marka adigu haddii ilaahay risqiga kugu ciriiriyana ku sabar haddii ilaahay kuu waasiciyana haku ku shukri oo ha ku qooqin oo ha ku kibrin wafarixuu waxay ku farxeen bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyday iskaga farxeen meeshaana marka mufasiriintu waxay dhaheen wafarixa haa-ulaa'i aladiina kuwan busita lahum fi ddunyaa min arrisqi kuwan risqiga loo fidiyey calaa kufrihim billaahi iyagoo ilaahay ku kufrinaya risqiga loo fidiyey wa macsiyatihim iyagoo ilaahay caasinaya kuwa risqiga loo fidiyey iyaahu kaasay ku farxeen bimaa busita lahum bima busita lahum fiiha yani wixii loogu fidiyey bay iskaga farxeen wajahiluu waxay ka jaahil noqdeen maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxa ah liahli daacatihi yani ugu sugnaaday waliimaani bihi fi laakhirati ugu sugnaado min alkaraamati waannaciim adduunya keliya unbay arkayaanoo wafarixuu bilxayaati dunyaa adduunyada iskaga farxeen oo qaarkood waxayba yihaahdeen haddii ay tahay adduunyadaba haddaan annagu saan idinkaga raaxo badannahay aakhirana annagaa idinkaga fiicnaanaya yaa idinkaga fiicnaanaynaa haddayba jirto saasay dhahay qaar marka waxaad arkaysaa nolosha adduunyada bis ay farxad gelinayso oo dhahayo dadkan gaalada ah adduunyada waa loogu raaxeeyey waa kuwaasaa haddii islaamku xaq yahay maxaa cariiriga geliyey xikmadda ilaahay iyo ma fiirinayo wamalxay oo marka waxaa aada indha daraandar ku riday yacni horu dhaldhalaalkan adduunyada iyo horumarkan ay arkayaan oo maadiga ah laakiin uma jeedaan ayagoo horumarkaas maadiga haddana haysto qaabka ay u nool yihiin iyo noloshooda yowman bacda yowmin fashalay ku socotaa iyo hoos xayaatadooda waxay usii dhowaanay baa la dhihi karaa xayaata bahiimiya xoolihii bay aada ugu sii waa kasii hoos mareen xataa waa kasii hoos mareen tusaalooyin badanna waa waa waad u heli kartaa haddaad fiiriso wamal xayaatu noloshii ma ahanin addunyaa dhoweyd fi laakhirati aakhirada yacni dhexdeeda marka aakhirada loo eego ilaa mataacun raaxo maahane wax kale ma ahani ilaa mataacun qaliilun daahibun raaxo yar oo tegaysa maahan wayaquulu aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo caleyhi korkiisa aayatun mucjizo maa dushiisa lagu soo dejiyo mucjizada oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay qul waxaa tiraa nebiyow in allaha alleh yudilu waa dhuminayaa man axadkii yashaau ou doonayo wayahdii waa hanuuninayaa ilayhi ay ilaa jannatihi jannadiisa xaggeeda u hanuuninayaa man axadkii anaaba soo noqdo oo isaga usoo noqdo ayb aladiina kuwiibuu alla hanuuninayaa aamanuu rumeeyey watadma-inu ay asi ay xasilayso quluubuhum quluubtooda bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa ay ku xasilayso alaa hooy bidikriillaahi ilaahay dikrigiisa tadma-inu ay ku xasilaysaa alquluubu quluubtu ay ku xasishaa wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila calayhi hallaa unzila calayhi maa korkiisa lagu soo dejiyey aayatun aayad aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ah mucjizo yacni waxaa la leeyahay meeshan marka jawaabtii maxaa loo maxaa loogu jawaabay qul in allaha yudilu man yashaau wayahdi ilayhi man anaab jawaabtan iyo waxay dalbeen ma isleeyihiin qofkaan aada ugu fiirsanay wuxuu isleeyahay nimankan mucjizay dalbeen waa la idiin keenaa maa la dhaho ama la idiinma keenayo jawaabtu saas yay noqonahay waxaa loogu jawaabay ilaahay ciddou doonou dhumiyaa ciddou doonana waa hanuuniyaa calaaqada jawaabta iyo su-aasha ka dhexaysa waa maxa su-aasha jawaabta waxaa ka dhexeeya haadaa kalaamun yajri mujra tacajub horta hadalkan wuxuu ku socdaa siya siyaaq tacajub la yaab macnaha waxay tahay nebiga sal l slam mucjizooyinkii la siiyey ambiyada ilaahay waa ka mu nebigeena ugu mucjizo badnaa sal l slam weliba isaga waxaa la siiyey mucjiza khaalida mucjizo waareyso ambiyadii hore mucjizadoodii waa go-day waana dhammaatay laakiin mucjizatu nabiyina maxamed sal l slam qur-aanka ugu weyn waa qaa'im ilaa maantoo jooga cartii lagu yidhi gaalada mushrikiin quraysh car qur-aankan oo kale la imaada weli waa taagantahay carti so uma jeedid meeshaas marka ninkii qur-aankan arki waayey ma aayad loo keenay buu rumaynaa ma rumaynaayo w waa baadiyeysan yahay marka qul in allaha yudilu man yashaau wayahdi ilayhi man anaab saas wa haddii marka yacni aada horaba u diideen madax adeygiina aada ku diideen qur-aankan mucjizada ah aayad damboo la idiin keena hadaltiro unbaad ka wadaane uma soo jeedaan waa ilaahay de qofou dhumiyeyna cid hanuuni karta male qul waxaa tiraa in allaha alla yudilu waa baadiyeynayaa man xadkii yashaau ou doonayay yashaa-u wayahdi waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa uga hanuuninaya ama ilayhi ilaa jannatihi buu ku hanuuninayaa man axadkii anaaba soo noqdayo ilallaahi usoo laabtay aladiina kuwiibuu alle ku hanuuninayaa ayuu alla hanuu jannadiisa uu ku hanuuninayaa aamanuu rumeeyeen watadma-inu ay xasilayso quluubuhum quluubtoodana bidikrillaahi ay ku xasilayso alaa hooy bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa yaa tadma-inu ay ku xasilaysaa alquluubu quluubta dikriga alla unbaa dejiyo intaa dikriga alla uu ka maqan yahayna walbahaar iyo walwal unbay ku jiraysaa ayb aladiina kuwii aladiinadii hadda aan soo marnay kabedel aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayuu alla hanuuninayaa wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha soo suuban ama haddaad doonto waxaad ka dhigtaaba mubtada khabarkana jumlada kale uga dhig aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashii suu suubaneyd duubaa laan jannaad ayaa lahum geed jannaadaa lahum iyaga u sugnaaday wa xusnu ma-aabin makaanu gadoomid wanaagsan baa u sugnaatay xusnu munqalab meeshaas marka aladiina haddaan mubtado ka dhigno mubtadahan khabarkiisana duubaa lahum jumlada duubaa iyo lahumna waa mubtado ee khabar aan ka dhigno waxaa ka imaaneysa duubaa hadda waa nakiro wn duubaa waa nakiro haddii marka duubaa aanan ka dhigin geed jannada ku yaal magaciisa haddaan ka dhigno waa calam nabad wahay markaas dhib ma jiro oo mubtado marka macrifo lagu calam ismi yani calamku min almacaarif uu ka mid yahay macrifada marka waa lagu mubtad waa la mubtadeysa karaa waxaa kaloo bannaan yacni haddii duubaa laga dhiga geed jannaad un laan jannaad un haddii la yidhaha nakiradaasna musawiq maxaa u noqonaya waxaa u noqonaya aljumlatu siiqad masaaqa ducaa jumlada marka waxaa loo soo kaxeeyey duco haddii marka ducada iyo waxyaabaha sidaas oo kale loo soo kaxeeyana min almusawiqaaday ka mid ahay oo waxay ka dhigan tahay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuuban la yimid duubaan lahum laan jannaad ha u sugnaato ducaa ku jirta ducadaana musawiq u ah marka waxusnu ma-aabin waxusnu munqalabin baa u sugnaaday kadalika kaagaas oo kale kama arsalna alambiyaaa qablaka ambiyadii kaa horreysay sidaanu u dirnay oo kale sidaadaas oo kale ayaan arsalnaaka adiga aanu kuu dirnay fii ummatin ummad dhexdeedaanu kuuaanu kuukugu dirnay ummadda oo qad khalad ay tagtay min qablihaa iyada horteed umamun ummado ay tageen ayaan adiga kuu dirnay dhexdooda inaad marka risaaladii ka gudato litatluwa si aada u akhriso calayhim iyaga dushooda aada ugu akhriso alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga aanu u waxyoonnay walxaal ayaana kuu dirnay hum iyagu yakfuruuna ay dafirayaan oy diidayaan biraxmaani allaha raxmaanka waxdaaniyadiisa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo allaha raxmaanka naxariista badan cibaadada in lagu keli yeelo xaal ay diidayaan iyagoo diidayaan kuusoo dirnay waa jumlada jumla xaaliya qul waxaa tiraa nebiyow huwa allaha raxmaanka ah rabbii aniga waa rabbigay isagaa i abuuray saa imaamulaya saa iska keene laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maaha tanna waa laydinka rabaa calayhi isaga korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi isaga intii ka abaa mataabi ay marjicii noqodkaygu oo ahaaday noqoshadeyduna xaggiisa unbay ahaatay marka risaalada nebiyadu saldhig iyo aasaas waxaa u ahaa waxyiga inay dadka ku akhriyaan haddii marka la rabo dadka in la islaaxiyo xujo in lagu oogo xaq loo sheego baatil laga reebo laabudda in waxyiga lagu dul akhriyo waayo dadkan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi